wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa ugu baaqay ganacsatada soomaaliyeed inay maalgashi ku sameeyaan isbitaalada dalka si loo helo xarumo caafimaad oo tayeysan ganacsatada dalka ayaa intooda badan maalgashi ku sameeya suuqyada maqaayadaha hoteelada iyo shirkadaha taasi oo keentay in ay yaraadaan ganacsatada maalgashiga ku sameeya xarumaha caafimaadka ee dalka doctor cali xaaji aadan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ganacsatada ugu baaqay inay maalgeliyaan xarumaha caafimaadka si looga maarmo bukaanada loo qaado dalka dibaddiisa
waxaan ugu baaqayaa dalkeena muddo badan ayuu burbursanaa sistemka caafimaadkana uu burbursanaa inaan dhammaanteen gacmaha isqabsanno dal iyo dibad meeshan joognaba sida adeeg caafimaad deegaanada oo dhan lagu gaarsiin lahaa in xukuumadda garab lagu siiyo ganacsatada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa caafimaadka inay maalgashataan in isbitaallo looga maarmo in indiya iyo turkiga la aado in halkan laga furo dhakhtarka xagga loogu tagaayo lacagta uu ku shaqeeyo waa lacag aada u yar dalkaas uu joogo labalaabkeed haddii loo sheego ama nuskeed haddii loogu daro halkan waa imaanayaa qalabka uu ku shaqeeyo haddii halkan la keeno looma bahna in dibad la aado ayagana dhaqaalay ka heli lahaayeen ummadda soomaliyeed lacaga u baaqan lahayd ganacsatada waxaan ugu baaqayaa inay caafimaadka maalgashtaan moolal waaweyn waa la furay laakiin istaallo waaweyn oo la furay ma arko waxaan arkaa jingado oo maaragtay qolol jingado korka orinji la mariyay unbaan arkaa meel walba istaallo standard ah in la furo ganacsateen lacag waa hayaan ayaan usoo jeedinaya codsigaasaan usoo jeedinaya shacabka soomaaliyeed meel walba xukuumadda ha garab istaagaano